habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah shirkii dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ee dhawaanahanbu ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ayaa saaka ka furmay dagaan hoos yimaada goobihii dagaaladu ay ka dhaceen ee degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay in qamadiisii lacag la'aan ah ay u keeni doonto gudaha dalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay isku howlgal ay ciidanka dowladda iyo kuwa saaxiibada ah ay ka fuliyeen qaybo ka mida dagaano hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe xuduudda lale gobolka galgaduuda dowladda maraykanka ayaa sheegtay in ay bilaabi doonto howlihii deencafinta ahaa ee la siin lahaa dowladda dalkaasi dowladda dalka soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaaad ku dhagaysan doontaan madaxweynaha dalka ruushka ay weliba madaxdii waddamada afrika ka qaybgalaysay shirkii afrikan rushiya ayaa la soo gebagabeeyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen waa qodobadii wararka kusoo dhawaada warka faahfaahsan shirka dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ee dhowaantan ku dagaalamay degaan hoos yimaada degmada cadalle ayaa ka furmay degaan hoos yimaada goobihii dagaaladu ay ka dhaceen gobolkaasi shirkan oo ay goobjoog ka ahayn furitaankiisa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed imaamka guud ee beesha mudolood imaam daahir imaam cumar iyo sidoo kale ugaaska maxamuud cali ugaas ee qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka hirshabelle ugu horeeyo madaxweyne cali guudlaawe xuseen iyo weliba gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid a xubnaha golaha wasiirada odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inay rajeynayaan in lasoo gabagabayn doono kulankan islamarkaana wax ku ool ka soo bixi doono natiijo rasmi ah lagu soo gabagabaynayo waxyaabihii sababay khilaafkan gacanka hadalka ah madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe ayaa sheegay inuu rajaynayo in kulankan uu kusoo dhammaado natiijo wax ku oola islamarkaana soo gabagabaynaya khilaafka gacanka cadalka ee ka dhacay degaana hoos yimaada degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe wafdi uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa isu xilqaamay deminta colaadahan in dhawaaleedba ka dhacay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe gaaraan degaana hoos yimaada degmada cadalle ee gobolkaasi madaxweyne sheekh shariif axmed ayaa ciidamadii kala qaaday islamarkaana xabad joojin hore ugu dhawaaqay iyadoo maantana ay tahay maalintii loo fadhiistay in lasoo gabagabeeyo shirkan madashiisa oo ay kasoo qaybgaleen labadii dhinac ee balaalaha ee beeluhu ku dagaalamay degaanoos yimaada degmada cadalle ee gobolkaasi waxaana madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed uu rajeeyey in labada beelood ay si kama dambaysa usoo gabagabayn doonaan colaadaha soo noqnoqday waxaana ugu baaqay dhammaan beelweynta mudulooda inay shirkan iyagu goobjooga ka noqdaan islamarkaana la meel mariyo waxyaabihii shirkan kasoo baxaan iraade dowladaha soomaaliya ayaa sheegtay in ay faahfaahin ka bixisay duqeymo saaka iyo iska hormaado ka dhacay degaan u dhexeeya xadadka ay wadawadaagaana gobolka shabeellaha dhexe ee gobolka galgaduuda wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cadaala ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi looga dilay tiro uu sheegay inay kor u dhaafayso konton waxaanu sheegeen gaadiid dagaal halkaasi lagu gubay laakiin ma jirto ilo dheeraad ah oo ku saabsan xogta dowladda soomaaliya ay bixisay oo ka hadlaya dagaalkaasi halkaasi ka dhacay khasaaraha ay sheegtay dowladda soomaaliya inay gaarsiisay dagaalamayaasha al-shabaab
khawaarijtu oo tobaneeyo gawaari ah wata oo maleeshiyaadkoodii iyo hubkoodii uu saaran yahay in iyaga iyo saldhigyadoodii ciidanka soomaaliyeed iyo saaxiibadood ay burburiyeen oo dhimashadoodu iyo dhaawaca soo gaaray uu boqol ka badan yahay inta ilaa hadda la xaqiijiyey toddoba gaari oo ay ku jiraan biijiyo iyo yuudhiyo ay ku wadeen makri ay dadka soomaaliyeed la maaganaayeen iyo xarumo ay muxuu ahaa deganaayeen oo xoolo dad soomaaliyeed ay ka soo dhaceen ay muxuu ahaa ku qalanayeen oo ay rabeen inay dadka soomaliyeed ku dhibaateeyeen in dhammaantood in la burburiyo ilaahay subxaanahu watacaala uu fududeeyey oo shartooda ummadda laga dulqaaday waxaa ka horreeyey maalmihii lasoo dhaafay koonfur galbeed iyo jubbaland iyo qaybo ka mida galmudug sidaasoo kaleeta in howlgalladu ay ahaayeen kuwo socday toddobaadyada iyo bilaha iyo maalmaha soo socdana kuwo intaas ka xoogan baad maqli doontaan magaaladan caasimadda ayaad la socotaan khawaarijta dhibkii ay ku hayeen iyo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala iftiinka uu inoo soo saaray iyo isbeddelka magaaladan ay ku nooshahay
ma jiraan ilaah ka baxsan dagaalamayaasha al-shabaab ee dowladda ah ee ku aadan howlgalkii saaka ka dhacay degaano hoos yimaada xadka ay wada wadaagaan gobolka shabeellaha dhexe weliba sidoo kale gobolka galgaduuda dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay in qamadiyo aada u fara badan ay geen doonto wadamo ay ka mid yihiin soomaaliya madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay inay soomaaliya ay noqon doonto wadanka ugu horeeya ee qamadiga sida bilaashka loo keeni doono islamarkaana dadka laga siin doono qiimo aada u jaban islamarkaana boqolkiiba haldhibixal laga siin doono waxaana uu sheegay in qamadigaasi uu noqon doono si bilaasha in lagu bixin doono islamarkaana dowladda dalka ruushka ay uga gol leedahay saaxiibtinimada qaaradda afrika hadalkan ayuu madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu ka sheegay shirkii soo dhammaaday ee wadamada afrika iyo raashka ah oo lagu qabtay magaalada bartsbrang ee dalkaasi ruushka waxaana madaxweynaha dalka ruushka uu sheegay in dowladda soomaaliya ka faa-iideysan doonto dhaqaalaha dowladda ruushka ay bixin doonto horey ay ahayd dowladda dalka ruushka lacag gaaraysa lix boqol sideetan iyo afar milyan oo dollar oo ay dowladda soomaaliya ku lahayd ay ka cafisay waana doontii ugu xooga badnayd ee abi dowladda soomaaliya lagu yeeshay laga cafiyo iyadoo dowladaha ingiriiska faransiiska ay weliba dowladda talyaaniga yihiin saddexda wadan ee ugu badan lacagaha deynta ku leh dowladda soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay inuu soo gabagabaysay kulankii wadamada raashka iyo sidoo kale afrika oo inta badan la isku dhaafsay xugo ku saabsan xaaladaha kala duwan ee ka jira qaaradda afrika madaxweyneyaal inka badan konton wadan ayaa ka qeybgalay kulankaasi iyo inuu dowladda daruurka ruushka uga gol leedahay inay saaxiibtinimo dhow la yeelato wadamada ku yaala qaaradda afrika waxaana ay sheegtay dowladda dalka ruushka ee soo jeedisay hindisaah in wadamada yurub sidooda kale ay sameeyaan inay yeeshaan wan hal baasaboor oo u dhexeeya wadamada qaaradda afrika islamarkaana laysaga kala goosho qaaradda inteeda kale waxaana uu sheegay inay ku daydaan qaaradda afrika madaxdeeda wadamada yurubta ee samaystay wadamaan xuduud lahayn hal baasaboor iyo hal lacag si looga faa-iideysto dhaqaalaha wadamada adduunka ay bixiyaan guud ahaana warkii habeenimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan waa dhageyntaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel